wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa labadii sane ee ugu dambeysay deegaanada jubbaland ka waday mashruuca f s r b kaas oo lagu daaweynayo xoolaha uuna taageerayo bangiga adduunka wasaaradda ayaa maalmahani deegaanka janaaye cabdalee gobolka jubbada hoose ka waday olo ole lagu daaweynayo xoolaha deegaankaasi ku dhaqan wasiirka wasaaradda xanaanada xolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali ayaa ka warbixiyey mashruuca f s r b kaas oo intii uu socday ay xoolo dhaqato badan oo reer jubbaland ay ka faa'iidaysteen waxa uuna sheegay in mashruucu haatan oo heer gabagaba ah ku dhow yahay
run ahaantii mashruuca f s r b oo taabagelinayo world bank ayaa arrintan naga saboodgareeyey ama naga taageeray runtii bulshada deegaankana saaad u jeedaan ama arki kartaan wax badan isbeddel fiican oo xoolihii daweyntoodii iyo tallaalkoodii ah ayay dareemayaan waxaana marayaa heer gebageba ah mashruuca oo soo socday muddo sanad ah markaan u kuurgalnay bulshada iyo dadka xoololeyda halkaa ku dhaqan waxay sii codsanayaan in uu sii socdo mashruuca ka dowlad ahaan jubbaland waxaan u taaganahay markasta wasaaradda xanaanada xoolaha siday ugu jawaabi lahayd baahiyaha taagan ee ku qotoma xanaanada xoolaha iyo xoolaha iyo waxyaabaha ay soo saaraan wasaaraddu ma aan markii ugu horeysay waxaan kusoo laabanay tiro aad u badan waxaana ka shaqeeya halkan kooxo kala duwan oo mar kastaba ololaha ka qayb qaata daweyn xoole iyo tallaal isku jirana wada laakiin xilliga oo jiilaal la sugaya awgiis iyo roobabkii oo yaraaday xoolihii dhanka dhankani dhashiigta ayay ka cabaan xanuuno tara badan waa lasoo sheegaa maadaama qaniin uu leeyahay deegaanku laakiin wasaarad ahaan annaga waxaan isku dayaynaa inaan xakameyno xanuunka noocuu yahayba laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah mashruuca inuusan istaagin oo sii socdo si dadka deegaanka iyo bulshada ay ugu faa'iidaystaan sababtoo ah dadka soomaaliyeed ama dadka reer jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaanba dadka soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin inta badan xoolaha iyo waxyaabaha ka soo baxa qof kastoo soomaali ah gurigiis waxaa yaallo ama hilib ama caano marka qofka soomaaliga cadi caanuu ku nool yahay haddii xoolahooda la daryeelana inta badan waxyaabaha laga hadlo food security-ga ama sugnaanta cuntada iyo cunuyarida waa laga badbaadayaa waxaan qaadanay ka wasaarad ahaan siyaasad ah sidii xoolaha jubbaland ay u heli lahaayeen calaf ku filan xilliyada abaaraha iyo sidoo kale biyo ku filan iyo caafimaadkooda intiiba waan daryeelnaa waxaan ugu madcelinaynaa wasaaradaha najaalka ah sida wasaaradda biyaha oo kale oo hadda ceelkii noo dayactirtay deegaanka janaac cabdalle darar ayaan qeybo ka mid aan ka samaynay laakiin kuma filna weli wasaaraddu waxay sii samayn doontaa darar aad u ballaaran oo kuwan ka waaweyn insha allah mashruuca s f r b oo ay iska kaashanayaan wasaaradaha xanaanada xoolaha heer federaaltan dowlad goboleedka jubbaland iyo bangiga adduunka ayaa qeybta jubbaland waxaa si weyn uga faa'iidaystay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kuwaas oo loo daaweeyey xoolahooda labadii sane ugu dambeysay